haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrafoonka iyo cabdicasiis xuseen cusmaan waa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii martida mikrofanka barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba ee koonfurta soomaaliya cabdulqaadir xaaji maxamed oo loo yaqaano loga dheere mudane cabdulqaadir oo baryahan safar ku joogay dalkan maraykanka ayaan kula kulmay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofanka idaacadda v o e laantaafka soomaaliga
waa mahadsantihin aad iyo aad aa mahadsantihin waa kusoo dhawaada diyaar baan ah safar baad baryahan ku maraysa dalkan maraykanka meelo kala duwan oo gobolada maraykankana waa tagtay bal waxaad faahfaahin kooban naga siisaa meelihii aad dalkan maraykanka booqatay iyo waxyaabihii aad kala soo kulantay bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan marka hore booqasho ku iman dalka maraykanka afartii bishaan aan ku jirno waxaa kulan la yeeshay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka qaybta u qaabilsan geeska afrika ee arrimaha soomaaliya gaar ahaan waxaan ka wada hadalnay arrimaha gaar ahaan jubbaland dib u heshiisiinteeda meesha marayso dhinaca ammaanka dhinaca horumarinta dhinaca arrimaha federaalka dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca xuquuqlisaanka dhinaca sugidda amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo xagjeernimada qodoba noocaasaan ka wada hadalnay aad iyo aad baan isugu afgarannay marka wasaaradda arrimaha dibadda dhammaysanay waxaan booqasho ku tegey magaalada minneabolis ee gobolka minnesota jaaliyadda jubbaland halka ku sugan iyo jaaliyadda soomaaliyeedba aad iyo aad baa lay soo dhoweeyey warbixin dheer baan ka jeediyey kadibna waxaan martiqaad ka helay jaaliyadda san diego aad iyo aad baanu la soo dhoweeyey warbixin tafaftiran ayaan ka siiyey kadibna waxaan u soo gudbay virginia oo jaaliyadda jubbaland ee virginia iyo washington ayana martiqaad noogu sameeyeen warbixin aad iyo aad u sarreysa ayaana ka jeediyey way nagu boogaadiyeen howsha fiican aan hayno waxay noo ballan qaadeen inay gacanna sii doonaan ku dhowaad sanad baa laga joogaa markii maamulku meelgaarka ee jubba uu heshiis kula saxiixday dowladda federaalka magaalada adis ababa todobaatankii bishii agost sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ba haddaan qaldanayn heshiiskaasi wuxuu dhigayay qodobo ay ka mid yihiin in dowladdu ay door hogaaneed ka qaadato taabagelinta maamul rasmi ah oo jubbooyinka ay yeeshaan oo dadka degaanka ay u dhan yihiin maamulka dekadda iyo eerboorka kismaayo in dowladda federaalk soomaaliya lagu wareejiyo iyo dagaalka al-shabaab looga saarayo meelaha ay weli ku hartay oo sidoo kale lasii xoojinayo oo aad qayb ka qaadanaysaan marka waxyaabahaasoo dhan fiiriso maxaa ka hirgelay heshiiskaas
marka hore heshiiskaasi aad iyo aad buu u dhaqangalay waxaana rabnaa inaan mahad gaar uga celinno dhammaan ciddii ka qayb gashay heshiiskaasi lagu saxiixday magaalada adisababa si aad iyo aad u wanaagsan buu u dhaqan galay haddana waxaa la marayaa wejigii gebagabada ahaa sidaa dib u heshiisiin ma dhammaato waa socotaa waa socotaa ilaa dadka la qanciyo qofka ugu dambayso laakiin gebagabadeedii wejiga saddexaad bishan sebtembar kow iyo labaatankeeda ayaa lagu qabanayaa magaalada kismaayo arrinka ku saabsan dekadii eroboorka dekadii eroboorka degaan bay ku yaalaan inta la raro dowladda federaalka loo geyn maayo laakiin wixii kheyraadda dalka ah in si siman loo qaybsado waxyaalo badanna runtii laysla meel dhigo waa laga maarmaan haddana wax buuq iyo khilaaf kama taagno annagii dowladda federaalka gacankuhaynta dekadii eroboorka tan saddexaad mabaadi'da rasmiga oo asaasiga qodob ka mid ah waaye la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada nooc kastay tahay dagaalkaasna hormuud baan ka nahay ciidamada jubbaland hormuud bay ka yihiin ayagoo kaashanayo ciidamada amisom dagaalkaas waa ku jirnaa mar dhowna gobolka jubbada dhexe iyo degmooyinka kale ee ku harsan gacanta nabadiidka ah ayaan ka saari doonnaa haddii alla idmo dadaalkaasna si weyn baan ugu jirnaa haddaan usoo noqdo arrimaha magaalada kismaayo oo kale oo xaruntii maamulkiina ah dagaalla hore uga dhacay waxaad sheegteen dib u heshiisiintii ay socoto laakiin waxaa jira mid ka mid a hogaamiyaashii aad kula dagaalanteen magaalada kornel barre aadan shire barre hiiraale oo magaalada duleedkeeda ciidamo ku haysta oo jooga maxay tahay siyaasadiinna ku aadan barre hiiraale
ninkaas nin siyaasi waay khilaafka siyaasadeeda oo la gabagabaynayo ka mid yahay waana shakhsi siyaasi ah oo mucaarid ah dib u heshiisiin ayaan ku xalinaynaa waa la wada hadlayaa waa la dhammaynayaa wax dhibaatana insha allah ma dhacayaan jubbaland deegaanada ay ka kooban tahay gobolka gedo jubbada dhexe jubbada hoose dib dambe dagaal sokeeye ee ku salaysan qabiil ugama dhacayaan haddii alla idmo waa go'aansannay annugu qabiilkii waa ka gudubnay waxaan u gudubnay deegaan baa u gudubnay beesheenna waa beesha jubbaland qabiilkeenna waa jubbaland wax alla wixii khilaaf jira wadahadal iyo dib u heshiisiin baan ku xalinaynaa sideedana soomaaliya maanta hal dagaal baa ka furan dagaalka ka furan waa dagaalka lagula jiro argagixisada iyo xagajirnimada nooc kastee tahay xagajirnimada waa badan tahay dhinac kastee kaa soo gelaysaa dhinac ganacsi ba kaa soo gelaya dhinac waxbarasho tacliinta dhinac caafimaad dhinac horumarin dhinac siyaasadeed marka dagaalkaas lagula jiro argagixisada iyo xagjirnimada dagaalaan ahayn oo soomaaliya maanta ka furan ma leh ciddii dagaal kale keentana waxay saacidaysaa ama gacan siinaysaa dagaalkaa lagula jiro nabaddiidka
waa gartay dhinaca dekadda kismaayo oo kale haddaan eegno waxaa qaramada midoobay guddi ka socda oo arrimaha soomaaliya ee cunaqabataynta iyo eritrea waxay sheegeen in dekadda laga raro dhuxul laga dhoofiyo qaramada midoobay hore u mamnuucday dhuxusha waxa laleeyahay waxaa ka wada faa'iida al-shabaab oo meelaha laga soo guraya lacag kaga qaada iyo maamulka jubba oo isna dekeddii lacag canshuura kaga qaada iyo ciidamada kenya ee magaalada kismaayo jooga iyagana lacagtaa qayb ka qaata arrimaha maxaad kaga jawaabaysaan
arrintaasi waa war aan sal iyo raadtoonan lahayn waayo ciidamada jubbaland waxay hoggaansan yihiin qaraarka caalamiga dowlad goboleedka jubbaland waxay hoggaansan tahay qaraarka caalamiga ee annagu dhoofinta dhuxusha sida loo joojiyey ayaa u joojinay shabaab way ka wareejisay degada kismaayo way ka wareejisay baraawo iyo meelaha kale oo gacanteeda ku dambeeya ayay hadeertaan ka dhoofisaa baa la yidhi ciidamada walaalaheenna ee amisom ee kenyana arrintaasi wax shuqula ay ku leeyihiin ma jiraan annagay noolomadihiin dhuxushaasi berigii la joojiyey ayaa ugu dambaysay dhoofee ka dhoofto dekada kismaayo mabaadiideenna waxaa saldhig u ah nabad noolaasho wadamada deriska ah hirgelinta federaalka oo aan u aragno inay tahay danta ummadda soomaaliyeed sababtoo dagaalo sokeya soomaaliya ka wada dhacay horumarinta dimuqraadiyadda ilaalinta xuquuqda insaanka ganacsiga xorta ah sugidda amniga soo celinta sharciga iyo kala dambaynta shaqaynta sharciga sarraynta sharciga annaga hadafkeenna arrimahaasaa ka mid ah arrintaas dhuxushana waa war aan sal iyo raad tooran lahayn arrimaha haddaan raacsado su-aal kale dowladda kenya waxay wadaabaa laleeyahay qorsho ay doonayso in ay kala macaamisho maamulkiina jubba ee kumeelgaarka ee koonfurta soomaaliya sidii qaxooti soomaaliyeed oo dalka kenya ku nool oo dib loo celinayo oo heshiis ay hore ugu gaareen dowladda soomaaliya qaramada midoobey iyo kenya ay doonayso inay kala macaamisho iyadoo dhalisan qaabka dowladda soomaaliya heshiiskaasi ay u wajahayso arrimaha ma jiraan
sideedaba annagu xiriir wanaagsan oo wada shaqayn isfaham ayaa naga dhexeeya annaga iyo dowladda federaalka annaga dhankeenna ayadana waxaan ka rabnaa in ay waajibaadkeeda dastuuriga ka soo baxdo annaga xuduud dheer baan leenahay dowladda kenya qaxootiga meesha joogana dhibaato adag buu ku qabaa waa jira shir annaga iyo dowladda federaalka laanta qaxootiga jamiradu wax ka dhexayso iyo dowladda kenya laakiin arrin gaar ah oo dowladda federaalka barnaamijkaasi looga saarayo oo annaga iyo dowladda kenya gaar noo ah ma jiro sababtoo annaga dowladda federaalka waa dowladdeenna ayadaan hoos tagnaa ayadaan wada shaqeyn leenahay dowladda kenyana waa dowlad aan derisnahay ciidamadeedana ay ka howlgalaan maamulka jubbaland deris wanaag iyo walaalnimo ayaa naga dhexayso wixii wada shaqayn oo ku saabsan arrimaha qaxootigana dabcan waa yeelan karnaa laakiin mar walba dowladda federaalka waa arrin ay xoogaal u tahay waay
wa- waa gartay marka ammaanka magaalada kismaayo oo kale markaan fiirino een, dilal baa ka dhacayay ee, dad baa la dilayay ama qaano qabiil ha loo dilo ama siyaabo kale ha u dhintaano ama isku dhacyaha ku ha ku dhintaano xaaladda ammaan ee guud ee magaalada kismaayo iyo gobolka jubbada hoose bal faahfaahin haddaad naga siiso
sideedaba haddii runta la sheego waa lagu dawoobayaa magaalada kismaayo waa magaalada ugu dhibaato yar oo ugu shallil yar haddaan miisaal yar ku siiyo bisha rabadaan magaalada kismaayo hal shil oo dhaawac ayaa ka dhacay waxaa ka dhammaaday magaalada kismaayo aana qabiil oo dad loo dilo waxa wax ku dila ama ku dhaawacana waa kooxaha nabadiidka ah taasna waxay- dadaalkaasna waxay ku timid ciidamada geesiyaasha ah ee jubbaland oo habeen iyo maalin heegan u ah sugidda ammaanka oo nabadda ka soo raynayso iskama imaanin habeen iyo maalin wiilasha dhufaysa ku jiro iyo ilaahayga awoodda leh awooddiisay ku timid iyo dadaal maamulka jubbaland oo sameeyey intaasoo isbiirsaday ayay ku timid nabaddaa ka soo raynayso Een, laakiin markaad fiiriso cabdulqaadir dhinaca kale een, dadka siyaasadda ee, maamul goboleedyada soomaaliya wax ka sheega waxay dhalisan yihiin qaabka ay ula macaamilaan dowladda soomaaliya ee, marka ay timaado sida ay isu arkaan maamulada tusaale marka waxay soo qaadanayaan in maamulkii dowladda s- federaalk ee soomaaliya danihiisa gaar ahaaneed ka waayay inuu durbadiiba ku dhawaaqo oo yidhaahdo xiriirkan ka goosanaya marka arrimaha adiga see u aragtaa shakhsiyan
anigu arrimahaas waxaan u arkaa horta dowladda federaalka annaga jubbaland ahaan waxaan astaan u nahay midnimada ummadda soomaaliyeed baan heegan u nahay habeen iyo maalin waxaan ku shaqaynaynaa midnimada ummadda soomaaliyeed kalsoonidii wadajirkii walaalnimadii wada noolaashadii derisnimadii sidii loo soo celin lahaa sideedana soomaaliya waxaa dhibaata keliya ku noqotay oo kansar ku noqotay qabiilka qabiil waxbaa lagu burburiyaa wax laguma dhiso qabiil waxbaa lagu burburiyaa waxba waxba laguma dhiso dadku waa inay deegaan deegaan maamuladooda u samaystaan isla markaasna eh, laga fiirsado wadatasha laga yeesho laga xaajoodo haddii dhaliilla soo baxaan ma fiicna durbadi in la kala boodo waa dhici kartaa qalad waa dhacayaan laakiin mar walbaba midnimada iyo wada shaqaynta in la ilaaliyo waa lagama maarmaan arrinkaas waxaan u arkaa in wada hadal iyo wadatashi laga yeesho markay dhibaato ama dhaliil dhacdo waa dhicaysaa dhaliil waa dhicaysaa dhibaato waa dhicaysaa is-afgarwaa laakiin go'aamada degdega ah waxaan talo ku soo jeedin lahaa in laga wada tashto waxaa laga maarmaanaya wadatashi iyo ka fiirsasho badan lala yeesho sideedana waxaa la rabaa soomaaliya maanta inay hiigsato barnaamijka laba kun iyo lix iyo tobanka oo ah eh, in dalka la gaarsiiyo doorashooyin xor ah isbedelkaas si midnimaa loo gaarsiin karaa hirgelinta federaalka loo gaarsiin karaa horumarinta dimuqraadiyada loo gaarsiin karaa la dagaalanka cadowga nabadiidka loo gaarsiin karaa iyadoo la midaysanyaa dalka la gaarsiin karaa eh, hadafka laba ku- eh, laba kun iyo lix iyo tobanka taasaan ka qabaa marka ma aaminsan tahay ee, doorashooyin labada kun iyo lix iyo tobanka ay soomaaliya ka dhici karto
aad iyo aad baan u aaminsanahay haddii la midoobo caqliga la mideeyo daacadnimo lala yimaado barnaamijka wixii lagu ballamay fulintiisa layska xel saaro waan qaban karnaa waa inaan qabannaa waa dhalin karnaa nabadda waa inaan dhalinnaa waa hirgelin karnaa federaalka waa inaan hirgelinnaa waan fulin karnaa horumarinta dimuqraadiyadda waa inaan fulinnaa axsaabta badan waa furan karnaa oo ka madaxa bannaan qabiilka iyo dibudhaca waa inaan fulnaa ha waan samayn karnaa waxaan samayn karnaa annagoo midaysan oo isku duuban oo ka gudubnay caqabooyinka wax lagu burburiyo u gudubno hogaamiyayaal nabadeed u gudubno tujaar nabadeed u gudubno qabqablayaal nabadeed u gudubno eh, dadka horumarinta ka shaqeeya oo aan ka baxnaa waxyaabaha dibudhaca noo keenay dhowr iyo labaatanka sano arrintii dib u heshiisiinta haddaan ku noqdo een, waxaa jiray shirar kala duwan oo qaarna muqdisho ay ka dhaceen midkii ugu dambeeyna nairobi uu ka dhacay oo la doonayo in dib u heshiisiinta maamulka ama gobolada jubbooyinka si dhaba loo wajaho Een, xaggee marayaan arrimaha
jubbaland dib u heshiisiinteeda aqlabiyadda ah oo boqolkiiba sagaashan iyo shan aan odhan karo waxaa la soo gebagabaynayaa ee furmaysaa koob iyo labaatanka bisha sebtembar intay dhammanna dib u heshiisiin sideeda ma dhammaato mar walba waxbaa lagu daraa mar walba waxbaa lagu daraa arrintaasi waxay maraysaa heerka ugu fiicnaa guddiyada dib u heshiisiinta guddiyada xalinta khilaafaadka gullida- guddiyada xulista baarlamaanta baarlamaanka intaba jubbaland waa diyaarisay insha allahu dib u heshiisiinta marka la gebagabeeyana xubnihii xildhibaanada baarlamaanka jubbaland baa lasoo xulayaa markaa kadibna wixii dhammaystir u baahan dib u heshiisiintaa la dhammaystirayaa waana jiraysaa marnaba dib u heshiisiin marna ma laga baxayo dib u heshiisiin waa la dhammaystirayaa waa la dhammaystirayaa ilaa laga soo gebagabeeyo arrintaasi meel aad iyo aad u fiican ay maraysa sideedana jubbaland maanta waa unit waa midaysan tahay maamul midaysan baa ka dhisan dad kasoo- nala soo xiriiray gobolka gedo waxay sheegayaan in meelo dad rayda ay degan yihiin ay duqeymo ka dhaceen oo diyaaradaha dagaalka kenya ay duqeeyeen maalmihii ugu dambeeyey tuulooyin ku yaalla gobolka gedo arrimaha maxaad kala socotaan arrimahaas haddee meelaha nabadiidka ay joogaan ciidamada amisom iyo maamulka jubbaland haddanu bannaanka ka joogaa mar walba kolley wada shaqayn baa naga dhexayso laakiin waa dhici kartaa laakiin dad reed ah marba target ma laga dhiganayo haddaanay kooxaha nabadiidka ku dhex dhuumanin kooxaha nabadiidkana waaba sheegeen waxay yidhahdeen annagu kalluun baan nahay kalluunkana biyo la-aan meel ma maro annaga biyaheenna waa shacabka yidheen shacabkaan ku dhuumanaynaa dhibaatan waa suubinaynaa dagaal ee aan loo kala harin in lagu qaado kooxaha nabadiidka ah meel kastay joogaan lagula diriro waa go'aan rasmi a u jira waay aad baad u mahadsan tahay ee, ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa kaaga mahad celinayna aad iyo aad idinkaa mahadsan waan idin salaamayaa ee wariyaasha iyo madaxda sharafta leh ee fursadda noo siiyey inaan ka waranno arrimaha deegaankeenna iyo dadkeenna intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofanka oo aan toddobaadkan ku xog waraysannay madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba cabdulqaadir xaaji maxamed lugadheere oo aan kula kulmay gobolka virginiya ee duleedka magaaladan washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinle sidaa iyo ammaan allah
waa tahay intaasaynu ka gudubna barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo uu nala socodsiinayo maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington maxamed